barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin ka juun sanadka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duurnimo xiliga washingtonna waa lixda iyo barka aruurnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socoteynaya anigu a jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a maalinta xurriyadda ee gobollada waqooyi ee lix iyo labaatanka juun oo lagu xusay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya
soomaali meel walbay joogto waan balyaynaya maanta maadaama ay tahay maalin zaa'id u weyn shucuurtayda ma soo koobi kari maasha allah maadaama dad fara badan ay isku soo baxeen annagoo qaxooti ah waddankeena joogin aan waddankeena saan ugu dabaaldegayno waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhalinyaro fara badan oo gudaha magaalada boosaaso iska qoraya xarumaha lagu tababarto oo jirkana lagu dhisto si ay markaasi jirdhis u samaystaan waraysi ayaan idinkaga haynaa heesihii iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida koox ka tirsan mintidiinta boko haram ayaa ku dhawaaqday bayco ay la galeen kooxda ay ishayaan ee daacishta galbeedka afrika ee loo soo gaabiya iswaab toddobaadyo kadib markii la dilay hogaamiyihii hore ee kooxda boko haram sida uu muujinayo muuqaal ay heshay wakaaladda wararka ee royters muuqaalka ayaa kordhinaya cabsida ah in daacishta galbeedka afrika ay isku ballaarinayso bariga dalka nigeria taasi oo imaanaysa xilli uu bishii hore geeriyooday hogaamiyihii hore ee boko haram abubakar shakaw laakiin khubarada aragtay muuqaalkan ayaan ku qancin in dhammaan dagaalyahanada boko haram ay diyaar u yihiin inay ku biiraan kooxda iswaab labadan koox oo muddo sanooyin ah uu dhexeeyey loolan adag ayaa haddii ay iswaab la wareegto dhammaan mintidiinta boko haram waxaay xoogga saari doontaa weeraro ay ku qaado ciidamada militariga ee nigeria ilaa saddex boqol iyo konton kun oo qof ayaa labaiyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ku geeriyooday dagaalka ay kooxahani ka wadaan dalkaasi nigeria tirada dad ku dhintay burburka dhismo kusoo dumay gudaha gobolka florida ayaa kor u kacday waxaana la sheegay inay gaarayso ilaayo sagaal qof axaddii shaqaalaha gurmudka degdegaahi waxay raadinayaan in ka badan boqoliyo konton qof oo kale oo aan weli la helin duqa magaalada miami dade daniela levini cava ayaa sheegtay in hal qof uu ku dhintay cisbitaalka halkaasoo shaqaaluhuna ay midad hor leh ka heleen burburka gurigaasi dumay oo labaiyo toban dabaq ka koobnaa waxaa la sheegayaa in gurigaasi uu khamiistii dumay iyadoo aanay jirin wax digniina oo laga bixiyey shaqaalaha gurmadka ayaa weli baadigoob ugu jira sidii ay usoo saari lahaayeen dad la sheegay in lagu tuhmayo in ay burburka dhismayaasha ku hoos jiraan
munaasabad lagu xusayey lix iyo labaatanka juun ahna sanad guuradii koob iyo lixdanaad ee ka soo wareegtay markii ay gobolladii waqooyi ay xurnimada ka qaateen gumaysihii ingiriiska ayaa waxaa lagu qabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxaana munaasabadan soo qabanqaabiyey dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalkaasi axmed nuur maxamed yagool ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray
munaasabad lagu maamuusayay lix iyo labaatanka juun oo ah maalin gobolada waqooyi ee xurnimada ka qaateen gumaystihii ingiriiska ayaa munaasabad maalintan lagu maamuusayey waxaa lagu qabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab munaasabadan oo ku soo aaday lixdan iyo kow guuradii ayaa munaasabadan ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa intii ay socotay munaasabadan waxay ka hadleen muhiimadu ay maalintan u leedahay ummadda soomaaliyeed iyagoo sidoo kale eebe subxaanahu watacaala ka bariyey in wadankiin labaduu ka dhigo islamarkaana ummadda soomaaliyeed soomaaliyeed ay qalbiyadooda isku furaan sidoo kaleetana u jeediyey dhallinyarada soomaaliyeed meel walbay joogaan inay u istaagaan sidii ummadda soomaaliyeed ee u midoobi lahayd islamarkaana ay ka shaqayn lahaayeen in ummadda soomaaliyeed ay ku soo noqoto sidii hore islamarkaana ay la mid noqdaan dhallinyaradii markaasi u soo halgantay xornimada soomaaliya munaasabadan oo qaar ka mid a dhallinyarada ay ka hadleen waxaa hadalladoodii ka mid ahaa
ilaahay wadankeena nabadta nooga dhigo gumaysiga ilaahay naga bixiyo qaxootinimada ilaahay naga bixiyo ilaahay waxaan ka baryaa inuu wadankeena nabad ilaahay subxaan qaadirka uu nooga dhigo marka ilaahayna ha naga aqbalo insha allah marka soomaali meel walbay joogto waan balyaynaya maanta maadaama ay tahay maalin zaa'id u weyn shucuurtayda ma soo koobi kari maasha allah maadaama dad fara badan ay isku soo baxeen annagoo qaxooti ah wadankeena joogin aan wadankeena saan ugu dabaaldegayno maasha allah zaa'id aan idinku mahadcelinayaa soomaali meeshay joogto khaasatan gabdhaha markaa fiirisa gabdhaha iyo ragga waxaan arkayaa gabdhaha badan marka hablaheena zaa'id aan ugu hambalyaynaya dhammaantiin waa mahadsantihiin sidaa uga soo qaybqasheenna xalfadda nin walbana wakhtigiisu u soo huray waa idinku mahadcelinayaa midda labaad waxaan meeshan hambalyo uga dirayaa iyo salaan madaxda soomaaliya ilaahay waxaan ka baryaa inuu madaxweyno maaragtaaye lagu dago oo waxaan soo barbaaray dhan madax u noqdo oo wadankoodii nabad intuu u noqdo maaragtaaye ay helaan nabad iyo xasilooni sidii maxamed siyaad barberigii nabadda loo helay oo kaleeto oo soomaali horumar ay u gaartay baan ilaahay uga baryaaya inay horumar ayagana ay u gaaraan insha allah ilaahay idinkiis marka waxaa idin dhihi lahaa soomaaliya tashta because ma lahan wadankeena maaragtaaye wixii u soo baxaya waa idinko waxaa idinku jiraa madaxweyne madaxweynihiisa wadanka soomaaliya ka noqona madaxweyne insha allah daatiina carruurta soo baxayo waxaa idinku jiraa haddii prime minister la dhihi lahaa gabdho kaleeto waa kasoo bixaysii baarlamaanku marka waxaan dhihi lahaa si fiican wax u bartaan waxaa idinkala dardaarmaya inaad si fiican wax u baratiin kenya mar alla markaan ka tegayno cunuga ugu yaroo maaragtay kenya aan isdaanaamikano iskuul shan iyo toban jir ama afar iyo toban jir waayo waxaan rabaa inuu foomfoo bogo kii kalena uu kasii kasii jaamacadda ama digri anagoo wadana sifo wadankeena aan ugu tashanno ama aan wax u qabanno marka dhammaantiin waa idin salaamayaa
gudoomiyaha dhallinyarta gudoomiye ku-xigeenyaasha bahda haweenka ururka dhallinyarada bahda shaxaafadda marmatir sharafta ka soo qayb gashay kulankan iyo ururka dhallinyarada dhammaantiin waxaanu leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaa mahad iska leh rabbi subxaanahu wa tacaala oo noo suurageliyey inaan iskugu imaano xalfaddan ballaaran oon kumana macnaha maxaa dhihi jiray aan ku xalfadaynayno ama macnaha maxaa dhihi jiray aan ku weynaynayno lix iyo labaatanka juun oo ah maalin taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed ugu jirto baaldahaba marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo dadkii abaabulahayay munaasabaddan oo howl wacan oo wanaagsan u qabtay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan xerada dhagaxley intaan markaan kaga gudbo waxaan dhexda uga jirnaa toddobaadkii xorriyadda soomaaliya waxaa muhiima marka in aan wax ka taabanno insha allah hadduu ilaah yidhaahdo taariikhaha soomaaliya intuu ilahay naga karsiiyo saad og tihiin maanta waa maalin ballaaran waxaan ku horumar rabaa insha allah hadduu ilah yidhaahdo calankeenna soomaaliyeed taariikhda uu soo maray iyo naqshadayntiisii aqoon-yahan maxamed cawaale liibaan ayaa calanka soomaaliyeed naqshadtiisa ka hadlay ama hindisay naqshadda calanka buluugga ah ee xiddiga cad ee shanta geesood dhexda uga taallo waxaa markii ugu horraysay la soo bandhigay sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo lagay abwaan cali jaamac cawaale cali dhoof oo ka mid ahaa abwaanyaantii soomaaliyeed xilligaas kadib wuxuu calanka soo maray marxalado kala duwan ilaa uu ugu dambayntii si xor ah oga babado carrada soomaaliya labaiyo labaatankii oktoobar kun sagaal boqol konton iyo labadii ayaa la hindisay calanka labadii sane ee xigtay dood baa ka taagnayd kadib markii dambe waxaa loo gudbiyey qaramada midoobe balse sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol konton iyo afartii cabdulaahi ciise wuxuu tegey qaramada midoobe ayaa la oggolaaday calanka soomaaliya isla markaas ayaa la arkay isaga oo suran fiisha guvan dhismaha xarunta dowladda hoose ee xamar wuxuu ahaa markaas isagoo suran wuxuuna u dhexeeyey calanka qaramada madoobe iyo kii talyaaniga balse wuxuu ka gaabnaa labadoodaba isagoo hadalkaasi sii wato ayuu sharaxay marxaladihii xigtay ee calanka soomaaliya wuxuu yidhi ii markii dowladdii cabdulaahi ciise la dhisay waxaa calanka soomaaliya lala simay talyaaniga iyo kii qaramada madoobe kii bishii juun sanadka markuu ahaa kii waxaa la suray beertii xorriyadda ee magaalada hargeysa isaga oo keligiis ah sanad walba markii maalintan oo kale la xusayo ayaa waxaa qayb ka ah meelaha sida weyn looga xuso xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo sanadii hore ee laba kun iyo labaatankii aysan munaasabatan oo kaleha aysan ka dhicin xerooyinka sababo la xiriira cabuqa covid sagaal iyo toban dhallinyarada soomaaliyeed ayaa mar walba hamigooda wuxuu yahay inay marun dib ugu laabtaan soomaaliya si ay uga qayb qaataan dibudhiska iyo horumarka soomaaliya axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haatanna dhegaystayaal aynu u beerno dhinaca kaalmaha heesaha
Magam ola ata
tirada dhallinyarada ku biiraysa xilliyada xagaaga inay sameeyaan jirdhiiska ayaa kusoo badanaysa magaalada boosaaso kuwaas oo sheegay inay dhimayaan miisaanka jirkooda dhallinyaradan ayaa waxa ay ku ordaan wadooyinka iyo garoonka kubadda cagta boosaaso si ay u dhimaan culayska jirkooda soo koray qaar ka mid a dhallinyaradaasi ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf magacay waxaa la cabdisahaal cali maxamed ku magaca dheer usaama suuxi waxaan ka qabtaa waxaan ka bilaabay jimicsi dhanka orodka ah waana ii socdaa waxaan waday muddo bila marka ayaantaan bilaabay wax badan baan dareemayay waxaa ka mid a caajis waxaa ka mid ah muuqa xanuun iyo maxay ahaydtey xanuun joogta ah hadda intii aan waday alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad baan ugu ficnaaday marka waxaan dareemayaa wax isbedel aad iyo aad u weyn maxaa ku dooratay marka inaad jirkaaga dhisto xilliga subaxii aroortii ah dhiyuhuude subaxii qofku wax fiican markii uu salaada subax ka soo baxo inuu sameeyo wax layihahdo jimicsi oo duurdada ku laaban lahaa wakhti adugu hal saac iyo maxay ahaydtay hal saac iyo bar wakhtigiisan ka mida inuu jimicsi geliyo had la socoto adduunka waa laga sameeyaa jimicsi inkastoo la isticmaalo qalab iyo maxay ahaydtay dadku ay sameeyaan haddana waxa weeye waa taymkooda qaar ka mida ay jimicsi geliyaan marka de anugu kolle waxaan ku doortay inaan arrintaas sameeyo inaan maaragtay miisaankayga dhimo oo maxay ahaydtay aan isku sameeyo miisaan dhimis ilaa marka intee orod samaysaa markaad samaynayso jirdhiskaaga subaxii adugu laakiin dee waxaan sameeyaa toddoba wareeg oo orada iyo toddoba wareeg oo socda afar iyo toban wareeg marka cabirka anaguma hayo intuu yahay laakiin kolley uun adugu lixdan kilomitr baan qiyaas ahaan is oran lahaa wax macalin ah oo idinku kantaroole miyaa jira intaad wadaan jirdhiska iyo qabobihii waa jiray macalin noo samayn jiray jirdhis orodka kaga disan sida maaragtay murqahoo kale in la dhiso caloosho kale in la jaro bush ab oo kale in la sameeyo laakiin hadda waa iska kuleyle intaa uma kusoo kob dhalinyaro kale waxaa jira oo cawil oo ka mid yahay in laamiga ay ordaan xilliga habeenkii ah oo ay kasoo bilaabaan ilaa eraboorka ilaa iyo dowladda hoose oo kale laamiga dheer marka taas marna ma samaysa anugu taas ma samayn laakiin way jiraan dhalinyaradaas oo in badan baan ku arkay iyagoo sameynaya habeenkii marka iyadana way jiraan tirada subaxii dhalinyarada ku samaysaan jirdhiskan isbartimada magaalada boosaaso horta tiradooda kow iyo laba ma oran laakiin waxaan rabaa inaan yuusuf galaad kuu sheego dhalinyaro kaliya ma ahan waxaa jira xataa niman odayaal ah oo eij kasta leh ama de kasta leh marka waa isku jir dhalinyaro kaliya kuma koobna haddaan laakiin dhalinyarada qiyaaso dee kole dhalinyaro badan baa subaxii timaada marka aduu qiyaas ahaan dhalinyarada subaxii timaada waxay ku dhowaanaya adugu ilaa labaataniyo iyo meelahaas ilaa iyo iminka marka marka hore aad ku biiraysay orodkan culayskaagu intee ahaa maxaase iska kaa bedelay intuu badnaa niyuu mar maalinta ku biiraya culayskoogu wuxuu ahaa siddeetan iyo toddoba adugu markaan shan iyo toban beri baan aan maaragtay aan galay baan sameeyey mar kale marka adugu waxaa noqday toddobaatan iyo sideed meelahaas hadda bil markay ii dhammaatay dib uma aan samayn jeekin uma samayn laakiin kolley muddada shan iyo tobanka beriya toban baa iga go-ay miisaankayga ilaa intay sii wadi doontaa marka waxbaanba ka faa'iideeya oo waxaan ogaadaba jirdhiska ama maaragtay jimicsugu inuu yahay qaar nolosha ka mida oo waxaanba rabaa inaanan joojin haddii ilaadan ka dhiwantaa noola dhalinyarada kula gasha subaxii qaarkood waxaa la sheegaa inay yihiin dad aada u culus marka bal dhalinyarada ka war waa isku jir kuwa xataa aan socon karin baa ku jira waxaan jeclaan lahaa de kolley inaad maaragtay maqal iyo muuqaal barnaamijkaas oo ahaadaan jeclaan lahaa oo wixii maaragtay tasoo itaabsi tahay laakiin kuwa xataa socodka dhib ku yahay mararka qaarkood yimaada marka arrintana waxa weeye jirdhid keliya maaha de kolle cudurro badan oo ay suurto ka mid tahay oo maxay ahaydtay xataa cudurrada tan la yidhaha romatismka iyo ruwaga ku dhaca iyo cudur kasta oo maarata laga cawdo
magacayga cawil yuusufo aad waa umahadsan tahay yuusuf booqashadaada yuusufow maadaama dhallinyaro cuslaatay horey aan u arki jiray runtiiniyow waa arrin dhib badan markaad tiraahdid jirkaygan culays ku arkayo inaan ridaan rabaa waa xilliga keliya oo aanu jaaniska helnay maadaama ay xagaa tahay taas oo noo saamaxday inaannu waddada dheer ee maqaska loo yaqaano aanu orodka ka soo bilowno ilaa iyo isbartiinka ku tagno runtii waa waa xilliga keliya oo aanu jirka wax ka bedelna xilliga xagaaga ah markaan culays dareenno annaga iyo dhallinyarada tan ku heshiisa in ay jirkooda dhimaan waaya xilliyada aad jirdhiskan samaysaan waa xilliyada habeenkii marka yaa idinkula teliyay inaad farsamadan aad samaysaan iyadoo ay jidho in kubadii la dheelo goobaha jimamka magaalada boosaaso hadda soo badanaya la galo maxaa ku doorateen arrintan orodka ah oo khatar badan mararka qaarkood ee gaadiidka idinku keeni kadhaa yuusufow jim horta hore qofka bini aadanka markuu jim galayo jim waa lagu balaartaaye waxba laguma dhima magnesium haddaad rabtid inaad wax iska dhintid waxa keliya waxa lagu dhibo waa orodka ama ruclaynta inay caalamiinta ka dhigtaan way kusii caayileen waxaa laysku raacay boqolkiiba siddeetan dhanka orodka inuu qofku ku caatoobi karo taas ayaana noo keentay inaan bacda cishe oo taas oo laamiga xoogaa uu cagtu ka yartahay dhanka jogboonjiyaduna ay bannaan yihiin markaas ayaa waxa noo saamaxday inaan annagoo ku qanacsan nafteennana wax badan ka bedelnay inaanu tagno goobahaas cayimaan aan sheegnay ilaa iyo intay wadeen marka orodkan aad jirkiina ku dhimaysaan waxaanu wadnay muddaha deertadan bil iyo xoogaa ah balse waxaan rabnaa saddexdan bilood xagaaga inaanu kaga faa'iidaysano yuusufo waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo dadka magaalada boosaaso meelahaad ku orodaan waa goobaha shaarica ah ee magaalada boosaaso dadku sidee idinku arkaan marka arrintan aad samayseen dad badan oo xishoonayay oo ayaga laftirkooda jiimka aaminsanaa in lagu caatoobo oo cayil ka qaaday ayaa waxayna arkeen annagoo muddo yaroo kooban aanan qarashna bixin keliya juhdi keliya gelinay inaanu orod samayno ay arkeen inaan isbedel ku helnay sidaas ayayna noogu soo biireen inta badan maadaama ay arkeen baaritaan badan oo la sameeyena ay arkeen inuu orodku qofka bilaadanka jirkiisa wax ka bedelo marka ayagoo rag badan ay xoogaa xishoodaan marka danta waxay ku kaliftaa inay dhar xoogaa asturan ay soo xirtaan si ay taas shacabka afarta qof iyo ama shanta qof oo markaa waddooyinka ka shaaxaya aysan u dhibsanin maxaa iskankii bedela marka intaad wadeen socodkan oo aad jirkiina ku dhibaysaan aad iyo aad yuusufo wax badan baa iska kaaya bedelay annagoo markii hore wahsi badan lagu jiray oo xoogaa aanan waxyaabo badan aanan fiirin jirinin dhanka socodka oo kale waa dhibsan jirnay socod dheer ma geli kartid mar haddii aad qof culays la tahay midda kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsannaha xoogaa dhanka calooshaoo kale waxaa weeye rag badan oo waxaa jiray baasha markay sidii uuskii oo kale usoo taagi jiray inaa maanta waxaa weeye si xaragala u soconayaan ee culaysna aysan dareemin waa waxaad u fiican yuusufow jirdhis jirdhimista rag badanna waxaan leenahay nagu soo biira nagu soo biira markayga hore waxaan ahaa toddobaatan iyo lix hadeertadan sigisnayn ayaan sii maraya wax fiican ayaa iska kay bedela muddo yaroo gaaban waxaa weeye wa waana arrin fiican waana wadayna hadda muddo yaroo kooban baanu ku jiraa laakiin insha allah dee dadaalkeedana waa la imaanay inkastoo had deertaan biyo cabaal badanna uu jiro xagaha darteed ay tahay aan biyaha aad u wadno balse insha allah waxaan rajaynaynaa ilaa iyo lixdan iyo laba meelahaasina insha allah kilo kilo muxuu ahaa kilogaraamkayga inaan geeyo haddii laayno ma jiraan marka intaad ku guda jiraan arrintan marka laga hadlayo laamiga aad ku ordaysaan oo kale oo baawur badan ay jiro khatarta gaadiidku ay idinku badan tahay haa dhanka habeenkii ayaa ugu badan tahay khatarta sababtoo ah waa xilliga ugu badan oo dadku kala rawaxayaan ayagoo xiliyada cishaha ay qaybino ka timaado qaybina ay tahay xilliga ay soo rawacaan oo ay rabaan inay markaas hurdatag sameeyaan marka qof walba si bilaa xuduud u socdaa marka insha allah dhib male nafteedana waa ilaalinayna waana ka shaqaynayna haddii raadno laakiin hadda waana la bartay wax dhib oo nalooma arka sayidka baabuurta boqolkiiba siddeetan waa naga istaagan rag badan oo baabuurtaas waxa weye meelahaas isaga shaaxtegi jiray xataa qaybtood waa nagu soo biireen insha allah rag kalena waa sugaynaa yuusuf maxamuud yuusuf oo la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada jirdhiska ku sameynaya waddooyinka magaalada boosaaso ayay kuwaasi ahayeen halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabdiqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna xulka biljam ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa u gudbay wareega sideedda ee koobka qaramada yurub ee kadib markii ay garaaceen xulka bortuqal oo isaga hor yimaadeen wareega lix iyo tobanka ee tartankaasi xulka biljam ayaana gool iyo waxba ku garaacay xulka bortuqal oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada yurub iyagoo ku guulaystay tartankii u dambeeyey ee noocan ah ee qaaradaasi laga dhigay sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii goolka xulka biljam ay guusha ku qaadeen ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda torgan hazard iyadoo labada xul ay soo bandhigeen ciyaar dagaal iyo isjiidjiid ku dhisan oo dadkii daawanayana ay ku caajiseen labadan xul ayaa markii hore la filayay inay soo bandhigi doonaan ciyaar ilqabad leh maadaama ay ku jiraan xidigo waaweyn oo caan ka ah qaaradda yurub laakiin xalay ma aysan dhicin waxaana ciyaarta ay u muuqatay mid buuq uu hareeyey xulka biljamka ayaa wareegga sideedda kula biiraya xulka itali oo horey ugu soo baxay kaasoo isku aadan yihiin labadan xul ayaana dhammaantood soo wada badiyey kulamadii ay soo ciyaareen ee tartamada oo dhan intii uu soo bilowday xulka jack republic ee kubadda cagtana sidoo kale waxa ay xalay u gudbeen wareegga sideedda ee isla koobka qaramada yurub kadib markii ay dhegta dhiigga u dareen xulka netherland oo isku arkeen wareeggii lix iyo tobanka jeeg ayaa ciyaar adag la yeelatay xulka netherlan waxaanay uga badiyeen laba gool iyo waxba iyadoo calaamada casaanka uu netherland ka qaatay daafacooda ay ku dhaartaan sanadkan ee daliid xulka jack republic ayaa labada gool ay kaga badiyeen xulka netherland waxaa u kala dheliyey xidigahooda kala ah holas iyo sheeg xulka netherland ayaa ka mid ahaa kuwii loo saadaaliyay tartankan laakiin wax walba oo laga sheegay waxaa beenisay xulka jack republic oo iyagana hadda ku biiraya kooxaha wareega sideedda sii jooga laba kulan oo kale oo ka tirsan koobka qaramada yurub ee isla sanadka ayaa caawal ciyaaraya waxaana iska hor imaan doona xulalka korweshiya iyo sbein kulankan oo ah mid adag ayaa xulka korweshiya waxaa ka maqnaan doona weeraryahanka garabka ay ku dhaartaan ee brisage kaas oo laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban ciyaarta kale ayaa u dhexaysa xulalka faransiiska iyo switzerland koobka qaramada yurub ee ayaa sanadkii hore loo baajiyey sababo la xiriira saameynta xanuunka covid iyo toban iyadoo xiriirka uefa ay ku heshiiyeen in tartanka la qabto sanadkan dhinaca kale ciyaaryahan kevan debron oo u dhashay dalka biljamka ayaa xalay uu dhaawac soo gaaray kulankii xulkiisa ay kaga hortageen bortuqaal ciyaarta wareega lix iyo tobanka iyadoo ilaa iyo hadda aan war rasmi ah laga soo saarin muddada uu xidigaasi dhaawaca ku maqnaan doono sidoo kale idin hazad ayaa kulankaasi dhaawacay isagana wax war ah lagama soo saarin eden hazad iyo kevan debron ayaa lafdhabar u ah safka kooxda biljamka ee sanadkan ka qaybgalaysa koobka qaramada yurub iyadoo haddii ay maqnaadaan ay saameyn xoog leh ku yeelan doonto habka ay ugu tartamayaan koobka sanadkan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
dhacii heesaha ayaanu jallaacaynaa markan dhegaystayaal kusoo dhawaada heestan
idaacaddii duhurnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo